munaasibadan oo lagu qabtay xarunta dowlada hoose ee dhuusmare waxaa si heersara munaasibadan oo ahayd mid si heersara loosoo agaasimeeya ayaa lagu soo bandhigayay hidaha dhaqanka iyo farshaxanka soomaaliyeed waxaana munaasabadan soo qabanqaabisay agaasimaha waaxda hidaha iyo dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta galmudug marwe xaawo abtidoon iyadoona lagu qabtay xarunta dowlada hoose ee dhuusmareeb bandhigan waxaa diirada lagu saaraya koruqaadista iyo ilaalinta dhaqanka suugaanta iyo farshaxanka soomaaliyeed ujeedkoodana waxay ahayd in lagu dhiirigeliyo jilka cusuba sidii ay usii wadi lahaayeen ilaalinta hidaha iyo dhaqanka taariikhiga ah ee ummadda soomaaliyeed ugu horeyn agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta galmudug ayaa ka hadashay ujeedka bandhigan
deegaanka dhuusamareeb in aan ku dardargelino oo dhallinyarada dhaqanka wax laga tuso wiilasha gabdhaha in dhaqankooda ay bartaan oo ay fahmaan oo waxa uu ku dhisanyah ay ogaadaan xaflad dambana waa kusii qaban doonaa ilaahay hadduu idmo waana mahadsantihiin khudbada sii badin maayo aad iyo aad u mahadsantihiin dhaqankii soomaaliyeed weeye wixii idinku aada lahaydeen weeye waa dhiishii waa xaarinkii waa xiirasalaydii waa kii geela lagu lisaayey waa kii mataqaana lo-da lagu lisaayey waa dhaqankii kaleeto oo mataqaana sharaxaada ah babiskii babiskii galmudug oo calaamadii galmudug ku taallo babiska kale oo muxuua caadigaa intaba gabdhaa sameeya qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay oo iskugu jira waayo arag hore iyo jiilka dhalinyarada cusub ayaa hoosta ka xariiqay inay ahmiyad weyn u leedahay bandhigka noocan oo kale ah bulshada loona baahan yahay in dhalinyarada la baro hidihii iyo dhaqanka soomaaliyeed inta aad nooshaana guulaan kuu rajaynayaa inaad ku durto gabdhaha soomaaliyeed oo aad barto bal cid kaa harta oo jiilkan wax barta ilaahay baan kaaga rajay dhaqanku ha guulaysto degmadana waxaan ugu hambalyaynayaa hoolkii weynaa ee shirarka ay maanta ku sallaxday ilaahay idinkii wuxuu yidhi caag saddex labaana dilay goormaaba noogu dambe waxaan malaynaa hooyaday markay habtaa igu dambaysay inay isiiso maxaa tiraahday harub caan laygu siiyo haddana maamaxaawa harubka caanaha iigu shubtay waxaan leeyahay jiilka soo kacaya iyo kuwan inta naga dambaysa kullaba intii nagu horeysa waxay nagu soo barbaariyeen inaan maxaa tiraahday aan qaadanno dhiisha inaan tolno maxaa tiraa rarada inaan samayno maxaa tiraa babisyadaan oo kale maxaa tiraahday inaan maxaa tira aan samayno dee wax walba waxaa la yidhi fal waa farakohayn ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee dhuusmareeba mahad khaliif roble waxaanuu mahad celiyey maruu xaawo abtidoon dadaalka ay ku bixinayso sidii ayuusan u lumi lahayn hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed wax alla waxaan maanta lagu soo bandhigay ayadana runtii haddaan degmada dhuusamareebnahay aadaan usoo dhaweynaynaa waanan ku faraxsannahay barnaamijkaas waxaanan ku dardargelinaynaa hooyooyinka shaqadaan wadaahay inay sii wadaan meel kastoo maxaa yeelay sida la ogsoon yahay dhallinyaradii soomaaliyeed waan ka guurnay hadda inta aniga iga da'yari way ka guurtay dhaqankii soomaaliyeed oo waxay u guurtay dhaqan kaloo ajnabi ah ama ha laga barto aaladahan casriga ah oo la isticmaalo ama deegaanada ay tageenba ha laga bartaba hadda marka barnaamijkan waxaa moodaa inuu sii dabargo'ahayo oo miyigii waa laga soo dhammaaday soomaaliyeed wixii aniga iga da'yar inta iga weynoo arki jirtay waa gaarkeeda marka si loo ogaado dhallinyarada soomaaliyeedna ay u ogaato hidihii dhaqankooda soomaaliyeed iyo hooyooyinkii soomaaliyeed waxay wax kusoo koriyeen barnaamijkaasna in la joogteeyo xarun kasta la geeyana aad ayaan usoo dhaweynaynaa bandhigan ayaa qeybka dadaalo ballaaran oo lagu ilaalinayo hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed si uusan u lumin jiilka soomaaliyeed ee daayartaana la dhexalsiiyo